bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalatu wasalaamu calaa rasuulillah sal sl waa mahadsantahay jamaal adiga iyo dhegeystayaasheena dabcan sida dadka soomaaliyeed ay arkeen dowladda soomaaliya hay-adaheeda kala duwan ee fulinta iyo sicibniinka waxay soo saareen qaraaro iyo xeerar degdega kuwaas oo maaragtay jawaab cad ka bixinayay falka xadgudubka ah ee dowladda etoobiya ay ku dhaqaaqday kaasoo runtii ahaa fal xadgudub ku ah qawaaniinta caalamiga ah fal xadgudub ku ah qarannimada iyo muxuu ahaa gobonnimada iyo siyaadada qaranka soomaaliyeed iyo kadibadiisa jawaabta dowladdu waxay ahayd dabcan marka laisku soo aruuriyo muxurkeeda in si adag oo ah luuqadda ugu adag dowladda soomaaliya hay-adaheeda kala duwan iyo dadka soomaaliyeed oo dowladda ay matalayso ay ku diiday arrintaas in waxaas lagu sheegay heshiisku aanay ahayn wax dhaqangal ah maadaama uu yahay sharci darro oo maaragtay qawaaniinka aanu meelna ka waafaqsanayn sidoo kaleeto dowladdu waxay digniid maaragtay adag u dirtay dowladda etoobiya oo ay wadigayso ficilada noocan oo kaleeto ah oo runtii ah kuwo dirisnimada iyo xasiloonida gobolka muxuu ahaa carqaladaynaya sidaas oo kaleeto dabcan dowladdu waxay la tashi ugu yeertay safiirkeena magaalada addisababa jooga etoobiya jooga oo muqdisho u imaanaya arrintaas marka xukuumadda ayaa soo saartay qaraarkaas sidoo kaleeto baarlamanka ayaa soo saaray xeer baarlamaan labadiisa aqal oo isaguna runti ahaa xeer maaragtay aada u adag oo waxba kama jiraan ku tilmaamayey arrinkaas maaragtay sharci darrada ah dowladdu sidaas oo kaleeto waxay baaq iyo fariin u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay midooda africa igad jaamacadda carabta iyo ururka islaamka dhammaantood in ay dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed isbarbar taagaan ficilkaas maaragtay gardarrada ahna ay muxuu ahaa ka hor yimaadaan kuna cadaadiyaan etoobiya inay kusoo noqoto xayndaabka maaragta caalamiga ah waayahay wasiir aad baad mahadsan tahay laakiin dhinaca kale somalilan waxay leedahay waxa dowladda federaaligaahi ay samaynayso annaga shaqo kuma lihin waxna kama qaban karaan heshiisyada aynu gaarayno wasiirka arrimaha dibadda aynu wareysanay wuxuu sidoo kale sheegay in sida uu yidhi soomaaliya ay cadow ku ahayd horumarka somalilan hadalka wasiirka bal ka waran
labaan u kala qaadaya mid horta waxay tahay jamaal waxaan annaga haddaan ka hadlaynahay waa dal shisheeye oo ku soo xadgudbay qarannimada soomaaliya ee la aqoonsan yahay ku xusan shuruucda caalamiga ah ee ku xusan dastuurka ee adduunyadu ay u taqaano jamhuuriyadda soomaaliya marka dowladdu horta cidda ay la hadlaysa iyadoo gudanaysa mas-uuliyadeeda dastuuriga ah ee maaragtay ay dabcan si aan leexleexan lahayn doonayso inay dalka uga difraacdo waa faragelintaas iyo xadgudubkaas ka yimid etoobiya dabcan diidmada dowladduna waxay ku qosontaa shuruucda caalamiga ah ee laisla ogol yahay iyo curfiga siyaasiga ah ee curfiga caalamiga ah ee laisla yaqaano marka waana waajib dastuuri ah oo hadda dowladda waxa ugu weyn loo raariyey ama ay dadka soomaaliyed ku matashaa waa inay u ilaaliso gobonnimadooda iyo siyaadadooda xadgudub kasta ciddii maaragtay kusoo qaadana ay muxuu ahaa ay ka hadasho somalilan dabcan waa gobol ka mid ah soomaaliya waa qayb ka mid a jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya wixii dowladda dhexe iyo maaragtay muxuu ahaa gobollada waqooyi ama maamulka somalilan u dhexeeya waa waxaan annaga dhexdeena ah waa wax aan xiriir lalahayn xadgudub in maaragta qaranka soomaaliya loo geysto ama aan cudurdaar u noqon karin marka arrimaha gudaheena waa arrimaha annaga noo yaalla waana arrimo horena noogu yaalay dabcan siyaasado iyo si aan uga wada hadalnay si aan uga xaajoonaan maaragta muxuu aan leenahay laakiin hadda maantay meesha dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed go-aankeeda ay qaateen waxay tahay inay iska difaacaan weerar shisheeye oo maaragtay xadgudub ah oo xorriyaddii iyo madax banaanidii qaranka iyo iyo midnimadii dhuleed dalka lagu soo qaaday waxaanu ku difaacaynaa dabcan muxuu ahaa dariiqyada caalamiga ah oo shuruucdu ay ogoshahay oo dhammaystiran kalsooyin badanna aan ku qabno in damacaasi uu maaragtay muxuu ahaa hunguudi doono dabcan dadka somalilan waxay ka mid yihiin dadka dowladda soomaliya ay mas-uulka ka tahay xuquuqda dastuuriga ah ee waajibka ku leh matalaadda ku leh hay-adaha kala duwan ee maaragtay muxuu ahaa dowladda dowladda waajib ka saaran yahay xuquuqdooda inay ilaaliso daryeelkooda inay ka shaqayso duruufahooda inay tixgeliso taasina waana shaqo socoto horaan u socotay dibna u socon doonta laakiin arrin wax kasta oo somalilan ka jira ama ama maaragtay gobollada waqooyi ka jira lagama xiriirin karo shaqana kuma laha weerarkan qaawan ee shisheeye ee maaragtay xadgudubka ah ee halista ku ah maaragtay muxuu ahaa qarannimada xadgudubkana ku ah shuruucda caalamiga waaya sida wasiirku ku doodayo ma jirtaa in dowladda federaalka ee soomaaliya ay kasoo horjeedo horumarka somalilan
hadda sidaan kuu sheegay jamaal horta dowladda soomaaliya waxay u dhaaratay dadka jamhuuriyadda soomaaliya u dhashay ee jamhuuriyadda soomaaliya muwaadiniinta ka ah waxay u taagan tahay waa inay xuquuqdooda ilaaliso waa inay sharafkooda ilaaliso waa inay adeeg u filiso waa inay noloshooda iyo horumarkooda ka shaqayso waaya gobollada waqooyi dadka ku nool dadkaas soomaaliyeed ay ka mid yihiin waxay uga duwan yihiin ma jirto su-aal marka meesha iman kartaa ma jirto dowladda federaalka oo aad oo aad ka hadlaysa waa dowlad gobollada soomaaliya oo dhan dad matala ay isugu yimaadeen hoggaankeedana ay yihiin sidaas ayayna iyaguna dadkaasi ka mid yihiin marka dowlad gaar ah oo meel taagan oo ay ka maqan yihiin iyagu ma jirto waxa dadka soomaaliyeed qabaan ayay ayay la qabaan ee waa tahay ugu dambeyn wasiir waxaa la isweydiin karaa ma ahan markii ugu horreysay somalilan ay heshiisyo caalami ahi ay gasho hore d b world ayaa u jirtay heshiisyo kalena way jireen sidan oo kale dowladda federaaliga ahi go-aano ayay ka gaarto oo waxba kama jiraan ayay ku tilmaamtay marka go-aanka maanta soo baxay muxuu kaga duwan yahay go-aanadii hore ay dowladihii ka horreeyey dowladdan ama ee, sidoo kale dowlad soomaaliyeed ay ka gaaraysay
jamaal waxaan rabaa inaan kuu sheego dastuurka federaalka ah waxa uu cadaynaya awoodaha dowladda federaalka ah muxuu ahaa ay leedahay oo dastuurku ugu ogol yahay mid kamida waxa weeye in ay mas-uul ka tahay waxaana wixii ku saabsan xiriirka dibadda iyo howlaha la xiriira iyo heshiisyada caalamiga ah cidda magaca soomaaliya ku geli kartaa waa dowladda federaalka ee soomaaliya heshiis kasta oo aan dariiqaa soo marina soomaaliya dhaqangal kama aha kamana shaqaynayo ee muxuu ahaa dowladda federaalka ee soomaaliyeedna waa ku filan tahay inay dadka iyo inay dalka soomaaliyeed siyaadadiisa ilaaliso ayada oo dabcan isticmaalaysa qawaaniinta caalamiga ah oo maaragtay adduunyada ka jira oo dalalka la aqoonsan yahay ee xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo ururada kale oo caalamiga ah muxuu ahaa sida ay ku kala joogayaan iyo sida ay isku xaqdhoorayaan iyo sida aan isugu xadgudkarin lo- isugu xadgudbi karin shuruuc loo sameeyey marka annagoo shuruucaas ka faa'iidaysanayna ee welwel kama qabno in idinaha waddankeena maaragtay muxuu ahaa halis gelin karto dabcan caqabadaha iyo iyo duruufaha dalkeena ka jiraayo waa duruufo annaga noo yaalla waana duruufo aan wadahadal iyo maaragtay samgarad iyo wadaxaajood ku xalisanayno wuuna socdaa laakiin soomaaliya waxay dadkeeda iyo dowladdeedu ka midaysan yihiin weligeedna ay kasoo midaysnaayeen ee qarniyana ay dalkooda kusoo difaacanayeen in aan farangegin shisheeye iyo duulaha shisheeye iyo xadgudub shisheeye qayb kamida biyaha iyo beriga iyo iyo hawada iyo khayraadka dalka jamhuuriyadda soomaaliyeed uu leeyahay aanay cidina qaadan horena uga suurta gelino waa la isugu dayay waa lagu fashilmay kana insha allah kuwaas unbuu ka mid noqon doonaa ilaa